wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya iyo macadka caafimaadka qaranka ayaa muqdisho ka furay tobabar ku saabsan diyaarinta cilmibaarista wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa furtay tobabar isagoona ayna ka faa'iideysan doonaan khubarada caafimaadka agaasimaha macadka cilmibaarista caafimaadka ee soomaaliya doctor mukhtaar abulaale ayaa ka warbixiyey gaab fara badan saa jiraan oo ku saabsan cilmi baarista waddanka markaan sameynay workshopkii ay conferencekii aan ku qabanay garowe oo oo la dhihi jiray the laying foundation for health research in somalia marka gaabska kasoo baxay recommendation kasoo baxay ayaan anaga maaragta nh anagoo mandate-ka ee waddanka caafimaadka aan maaragtaa rabno inaan meel fiican aan gaarsiino workshopkan waa workshopkii labaad ee manuscript scientific manuscript writing oo tagadkeenan uu yahay young researchers young researchers oo jamcadaha waddanka aan aragnay inuu maaragta cilmi baarista ay hoos aad u tahay ugu horreyn waxaa furitaanka tababarkan ka hadlay agaasimaha guud ee macadka caafimaadka qaranka doctor xuseen abuukar muxudiin shirkii koowaad ee cilmi baarista dalka ee la qabtay labada kun labaatan iyo labadii ayaa lagu ogaaday in baahi aada u ballaaran oo sar u qaadista xirfadda xirfadlayaasha cilmi baarayaasha dalka baahidaasoo aada u baahsan inay dalka ka jirto markaa kadib ayuu maxadka caafimaadka qaranka wuxuu goostay waajibaadkiisa ah in dhowr dufco la soo saaro u tababaran inay cilmi baaris samayn karaan marka tababarka maanta noo furmaayo ee wasiiru dowlaha noo furayso halkaa ayuu qayb ka yahay sida aan rajeynaynana sanadkan gudihiisa in tababar mid kale in aan qabanno oo aan xirfadda cilmi baarayaasha dalka aan sare ugu qaadayno ayaa qorshaha noogu jirta aada iyo aad ayaan ugu faraxsannahay in aad si wanaagsan uga soo qayb gasheen waxaana rajeynaynaa in ay noqoto tababar aad cilmi wanaagsan aad kala laabataan oo xirfaddiinna hadda meesha ay joogto ay sare uga sii kacdo ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya doctor maryan maxamed xuseen oo furtay furitaanka shirka ayaa la hadashay ka qaybgalayaasha kuna boorisayn casharada ay halkan ay ka bartaan ay uga faa'iideeyaan kuwa kale aan fursadan helin tababarka hadda aa halkan ka qaadatiin waxaa loo baahan yahay markaad laabatiin goobahaad ku noqotiin in aad job training u samaysiin halkan waxaad kala noqoteenoo faa'iide ah taas ayaa waxaa lagu gaari karaa himiro iyo waddanka horu maray iyo caafimaadkiiyo horu maray waxaan kaloo rabaa halkaan baaq inaan aga jeediyo dhammaan qof kasta oo samaynaayo baaritaan muxuu ahaa caafimaad waxaa loo baahan yahay wasaaradda caafimaadka waxay u idmatay maxadka qaranka ayaga ayaa iska leh wixii muxuu ahaa la xiriiro in la sameeyo research research ma ahan qof kasto inuu asaga muxuu ahaa hay-ad la xidhiiro oo iskiis u samaysto waxaa loo baahan yahay wada shaqayn comprehensive wax loo wada dhan yahay maadaama waddanku hal yahay hal cod inuu naga soo baxo